tubti diintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى wax walbo adduunyadan ka dhacaya isaga ayaa hore u qorsheeyey oo wax walba way qadaran yihiin oo xaggiisa way ka qoran yihiin wax walbo waa qadaran maqduura saan wada ognahay cudurkii covid nneteen oo caalamkii dib u soo rogaal celiyey oo dad badanna uu galaaftay ayaa weli hadalhayntiisii ka socoto caalamka iyo soomaaliyaba tusaale ahaan barnaamijka oo ah in la iska ilaaliyo qof walbo qofka lolaalkiisa ah inuusan u gudbinin cudurkaasi meelo fara badan waa ka maqalnaa warbaahinada tviyada boorarka wadooyinka la dhejiyo meel walba waa lagu sheegaa taasina waxay muhiim u tahay badqabka qoyska oo hal meel ku wada nool maxaa yeelay qofka haddii uu isku arko calaamadaha oo lagu sheegay covid nneteen-ka calaamadihiisa ee kooxaha caafimaadka ee sheegaan calaamadahaasi mid ka mid a isku aragto guriga ha isku haynin oo familkaaga intiisa kale ha ku saamaynin dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ka baqaan markii xoogo oo cudurkaas ay dareemaan ama calaamadihiisi ay dareemaan inay goobaha caafimaadka ay tagaan oo la baaro way ka baqaan waxay ku leeyihiin waa wax kalena nagu soo baxa laga yaabaa in nala karantiila laga yaabaa in waxaasoo dhan badbaadada oo familka iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed iyo badbaadada caalamka ku jira haddii adiga oo aad iska dareentay xoogo qandha ah ama qandhadaadii inay zaa'id tahay ama qunficii badnaa calaamadihii lagu sheegay haddaad isku aragto fadlan goobaha laysku baaro ha ka labalabaynin sababtoo ah taasi waxay ka shaqaynaysaa badbaadintaada hadduu alle idmo iyo badbaadinta qoyskaaga iyo qof walboo adiga kugu agnool maxaa yeelay saan wada ognahay taariikhdan ay qortay daacunkii camwaas oo xilligii cumar bnu khataab uu amiir mu'miniinka ahaa radiallaahu canhu uu dhacay daacunkaasi run ahaantii bilaadu shaam ayuu ka dilaacay saxaabo fara badan ayaa ku la-deen axaadiista waxyaabaha aynu sheegayaan waxaa ka mid ah qofka haddii cudurkaasi tusaal ahaan uu isku arko inuusan magaalada uu ka dilaacay hadduu joogo inuusan ka bixin hadduu ka maqan yahay inuusan soo gelin tusaale ahaan marka cumar bin khataab ayaa soo baxay asagoo raba in magaaladaasi uu booqasho u yimaado magaalada bannaankeeda markuu soo maraayey ayaa abuu cubayda u imaaday wuxuu yidhi abuu cubayda radiallaahu canhumaa cumarow magaaladan ka laabo cudur baa ka jiruu yidhi cumar wuu ka laabtay waraaquu u soo qoray wuxuu yidhi abuu cubaydow fadlan arrin baan kaa leeyahay ii imow abuu cubayda arrintii wuu fahmay wuxuu yidhi cumar aniguw si gaara iima rabee ee wuxuu rabaa uu yidhi inuu qadarka ilaahay iga badbaadiyo qadarka ilaahayna cidkaa badbaadin karta ma leh asagoo ka fikiraayo cudurkaani hadda magaaladan aad joogto uu kugu dhacay haddadaa kasii cararto oo magaalo kale aad tagto dhibka amuu sii faafaa dhibka adda adigu kugu kooban yahay marka hadda waxaan joognaa adduun horumaray meelo caafimaad fara badan ilaahay wuuna siiyey goobo caafimaad oo fara badan oo dadka coronavirus uu ku dhacay oo lagu daaweeyo oo lagu dabiibo oo lagu baaro marka waxaan rajaynaynaa dadweynaheena soomaaliyeed oo aan jecelnahay inaysan arrintaasi ka gaabinin qofka haddii uu calaamadaha isku arko inuu kharsado ma aha ama inuu keligiisa le cudurka uu la koobnaado ma aha inuu baxo wixii la baaro waxaa laga yaabaa wixii calaamadihii inaysan noqoninba oo cudur kale inuu ku haayo ama asaga inuu yahay waxaasoo dhan waxaa lagu ogaan karaa in meelo caafimaad aad tagto oo wixii lagaa baaro baaritaanka markii lasoo ogaado asaga inuu yahay tallaabooyinka lagu siiyo iyo awaamirta dhakhaatiirta caafimaadku siinayaan oo howlahaas ku shaqo leh inaad qaadato haddii lagu yidhaahdo waa inaa dhowr maalin aad iskarantiishaa oo karantiin aad gashaa waa inaa ogolaataa waxaasoo dhan waxay ka shaqaynaysaa badbaadada ummadda soomaaliyeed iyo badbaadada qoyskaaga iyo adiga badbaadintaadaba ilaahay hadduu idmo marka insha allahu tacaala waxaan ugu- waxaan ugu baaqaynaa da- ee, horta ilaahay subxaana watacaala cudurka hanaga qaado waa cudur dhib badan oo ilaahay subxaana watacaala ummaddiisii imtixaan uu uga dhigay balse alle asagaa noo keenay haddana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu asaga leenaga kor qaado balse dadaalka ma xirna waxa waaye in la dadaalo oo wax walbo asbaab ah lagu badbaadi karo in la sameeyo markaas ilaahay subxaana watacaala waa wuu noo jeedaa inaan asbaabihii aan sameynay ilaahay subxaana watacaala waana badbaadin doonaa balse asbaabaha ayaan laga gaabinin oo ay ka mid tahay in lagaa baaro in lagaa baaro cudurkii haddaa iska shakisay haddii qof kale aa ogtahay xitaa oo saaxiibkaaga ah oo asagana iskharkharinaayo waa la hadli kartaa waxaa leedahay niyow ee, bal arrintan haddii ku haysato waxba ha isgaagaabinin ee, na keen ee, cudurkani in laga baaro ayay ku- ayay ku qurxoon tahay oo aad ka dhaadhicisaa oo aad tidhaahdaa waxaan haddaa iskarsato way ku qarsanayaan daawey leeyihiin hadda waa waa tal- talaalkiyaaba soo baxay wixii oo dhan ilaahi subxaana watacaala wuu noo keenay laakiin annaga haddaan aamusno oo cudurkii annaga aan la aamusno dhibaatada uu noo geysanaya ka badan doono marka dad- dadka waxaan la tal- ula talinayaa walaalaheyga ah in ay qaataan tilaabooyinkaasi oo badbaadada ku jirto ilaahayna subxaana watacaala hanugu garab galo inaan sameyno waxyaabaha wax walba sababay leeyihiin sababay ku dhacaan qadaray ku dhacaan qadarkana cid ka badbaadi karta ma leh laakiin kho- inaad asbaabaha lagu badbaadaya aa sameysidna cid diideysa ma leh saas bayaa noo balana insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wareeg wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay